alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi alamiin wacala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin faxadaanii jamcu min ashuyuukhi aakhiruhum shaykhuna ashayku saalix bn cabdillahi alcusaymi gafara allahu lahu walahum jamiica wahuwa awalu xadiidin samictuhu minhum biisnaadi kulli minhum ilى sufyan bn cuyayna can amr bni dinar can abi qabuusa mowla cabdillahi bn camr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslm irxamuu man fi اlardi yarxamkum man fi الsma wmin daraa'iq اraxmati raxmat اlmucalimiina blmutacalimiina biiqra'ihim usula اlmutuun khaasaة usula xadiidi اlmustafa wrasuuli اlmujtaba slى اllahu عalayhi wعalى aalihi waصaxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati اlcajl wاlajl fahada huwa darsu alcishruun wahuwa darsu alakhiir min majaalisi iqraa'i wa sharxi wa muruuri kitaabi cumdat alaxkaam lilimaam almaqdisi caleyh raxmat ullah fii leylat alaxad leylata athani cashar min shahri jumaadin aluulaa caama alfin wa arbacumia wa sabcin wa halaatiin lihijrati mustafa sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin dimna silsilة duruusi xadiiث المصطفى slى اllah عlيه wsلم bada bkitaabi الأrbaciin واnتahaءa bالsunani والصaxiixayn yasr اllah الإtmaam والإkmaal وrazqna الإkhlاas fi اlqowl والcml inahu jawaad kariim وbالإijaabaةi jadiir cashirkan waa cashirkii labaatanaad waana cashir ku dembeeyey in shaء اllah عaزa wajل kitaabkii cumdaة الأxkaam sharxiisii iyo dulmarkiisii xadiidkana kitaabkan waxaan kusoo jirnay kitaab اljihaad jihaadka ayaan kusoo jirnay kitaabkiisa oo inta badan aan xali soo marnay caawana insha allahu tacala waxaan ka bilaabi doonaa xadiidka afar boqol iyo sideedaad can cabdillaahi bni cumara radia allahu tacala canhuma can اnabiyi salى اllahu عalayhi waslama qaal nabiga alla wuxuu yidhi idaa jamaca allahu اlawaliina kuwa hore markuu rabbi kulmiyo iyo alaakhiriina kuwii dambe kuwa hore oo la khalqay iyo kuwa dambe marka la kulmiyo yurfacu waxaa la taagaa likulli qaadirin qof kasta oo ballan ka baxay oo ballanburiyey liwaaun calan baa loo taagaa aad u weyn fa yuqaalu kadibna waxaa la yidhahdaa haadihi calankaanaytuma aragtaan muuqda hadratu fulaan ibnu fulaan hebel oo ina hebel ahaa ballanfurkii ad ballanfuray calaamadii lagu garanayay tan waa ayaa la yidhahdaa weeyaan marka qofkii ballanka baxa waa khatar arrintiisa munaasabada uu sheekh u keenayna waxaa weeye markii lagu jiro jihaadka jidka alla subxaana wa tacaala inaan muxuu ahaa ballanta laga bixin inaan ballanta laga bixin oo haddii ballan dad la ballamo oo amni iyo lagu ballamo inaan muxuu ahay looga ballan bixin oon la muxuu ahaa la docwareemin ama la dulwareemin saas ayuu nabigeena diidaa sala allahu caleyh waalihi wasalam marka wixii ballanna in loo fuliyo ama gaal ha noqdo qofkii ama islaan ha noqdo ama xarbi ha lagu jira ama silmi ha lagu jiro haddii marba la ballamo oo ballan wax laisku ogaado inaan ballanta laga bixin ayaa xadiidka laga qaadanaya weyaan kadalika waxyaabaha ballamaha caadigan ay soo gelaysaa inkastoo sheekha munaasabada uu keena ay tahay baabuljihaad xadiidka afar boqol iyo sagaalaad can cabdillahi bni cumar radi allahu tacala canhuma ana imra'atan haweeney wujidat waa la helay fii bacdi maqaazi nabiyi nabiga duulaanyaalkiisa mid ka mid qeyb ka mid ah ama mid ka mid ayaa la helay maqtuulatan iyadoo la dilay haweeney ayaa waqhtiyadii digaalka lagu jiray oo nabiga aduuli jiray calayi slat slaam ka mid ah ayaa iyadoo haweeney la dilay la arkay fa ankara aad buu nabiga u inkiray ood arrinta ayadeed u nacay qatla nisaa'i naagaha in la laayay wasibyaani caruurta in la laaya nabigeena wuu diiday calayhi salat slam oo wuxuu yidhi waa xaaraam haddii digaal lagu jiro oo gaal islaan ay dagaalamayaan jihaad rasmi aan loo dagaalama caruurta iyo dumarka lama dili kara saasuu nabigeena yidhi sala allahu aleyh waali wasalam xadiidka afar boqol iyo tobanaad can anas bni maalikin radia allahu tacala canhu arda can cabdiraxmaan bni cawf ninka cabdiraxmaan bn cawf la yihahdo iyo wazubayr ibnu cawaam labadaas saxaabi labadaba waxaa weeyaan min almubashariin biljanna shakaya waxay u sheegteen ay ka sheegteen alqamla injir ka sheegteen injir ayay ka sheegteen weyaan ilaa rasulillahi bay u sheegteen sala allahu aleyh waali wasalam fii khazaatin duulaan oo lahuma ayaga ay ku jireen ay duulaayeen ayagoo duulaan ku jira ayaa inay muxuu ahaa injir ku dhacday oo injirta aad aad u dhibaysa oo timihii iyo jirka ay ka gashay ayay ka sheegteen weyaan farahasa lahumaa nabi wuxuu u rusqeeyey ood u baneeyey fii qamiisi lxariiri xariirta muxuu qamiiskeeda oo qamiiska ama shaarka ayaa la yihahda qamiiska hadda sida caadiga waa waxyaaba kor laga gashta shaarka iyo qamiiska caadiga iyo kulli qamiis baa lagu itlaaqa wuxuu u idmay nabiga alai fi qamiisi lxariiri shaar xariir ah amaba qamiis xariira uu nabigu u idmay sal alla alay slam u rusqeeyey fara'aytuhu waxaan arkay qamiiskii xariirta ahaa calayhimaa isagoo dushooda saaran oy xiran yihiin ayaan arkay ayuu le anas maalik radi allahu tacala anu arda marka qofka xariirtii aan soo marnay oo xaaraanta ahayd waxaa weeyaan qofka haddii addarar iyo dhibaato iyo caafimaad dartii loo xirana addaruuraat tubiixu lmaxduuraat biqadariha tabcan xadiidka afar boqol iyo toban iyo koobaad can cumar ibn khaaab radi allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yihi cumar kaanat waxay ahayd amwaalu bani nadiir ree bani nadiir maalkoodii wuxuu ahaa mimaa afaaa allahu alla wuxuu u soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa uu soo celiyey oo mimaa shay uu ka mid ahaa lam yujif aynan muxuu ahaa u dhaqaajinin almuslimuuna muslimiinta bikhaylin farda aynan dhaqaajinin walaa rikaabin owrna ay dhaqaajinin oy ka oradsiinin oy dagaal gelin weeyaan wa kaanat waxay ahayd marka maalka asaga wuxuu ahaa amwaasha iyada waxay ahayd lirasuulilahi rasuulka alla sal slm khaalisan gooni midu uu leeyahay oo nabiga gacanta ku haya ahayd weyan calayi slat slam fa kaana wuxuu ahay rasuululahi sala la slm rasuulka alle yaczilu mid ka bixi oo dhinac u dhiga nafaqata ahlihi ahalkiisa nafaqadiisa ayuu dhinac u dhigi jira nabiga calayi slat slam sanatan hal sano kaamila uma intaa kadibna yajcalu wuxuu yeeli jiray oodgelin jiray maa baqiya wixii soo hara fi lkuraaci fardaha ayuu nabiga gelin jiray calayi slat slam iyo wasilaaxi hubka ayuu gelin jiray cudatan u diyaargarow loo diyaargarooba fii sabiili illaahi caza wajal jidka alle loogu diyaargarooba weeyaan reer bani nadiir waxay ka mid ahayn saddexdii qolo oo yahuudda ahayd oo nabiga markuu magaalada madiine yimid degnaayeen bani qurayda iyo bani nadiir iyo bani qaynuqaac marka saddexdaa qole nabiga ballan bay galeen oo waxaa la kale qortay cahdi cahdigay ka baxeen markay qoleen reer bani nadiir kadib nabigana sal lla ly slam ajlaahum wuu raray marka oo khaybra xaggeeda loo raray xoolihii marka ilaahay uu ka qaadayo ay ka tageen ayagoon dagaal waxba ay gelin oo muxuu ahaa ilaahay uu ku tuuray qalbigooda argagaxa iyo rucbiga xoolihii ayaga ahaa nabiga ayaa maamulkooda gacanta ku han jiray wuxuu samayn jiray marka ahalkiisa marka nafaqadood nafaqadii ay cuni lahaayeen hal sano ayuu meel ka dhigi jiray timirtii oo kale waa maalan wixii soo hara marka fardaha iyo hubka ayuu nabiga ku iibin jiray calayhi salaatu wasalaam isagoo ugu diyargarooba jidka alle subxana wa tacaala xadiidka afar boqol toban iyo labaad can cabdillahi bni cumar radi allahu tacala canhuma qala wuxu yhi cbdillahi bni cumar ajra nabiyu nabigu wuxuu orodsiiyey maa farda ayuu orodsiiyey dummira la boglaalay oo min alkhayli fardaha ka mid ah min alxayfa meesha xayfa la yidhaha ayuu ka orodsiiyey nabiga ilaa haniyati lwida wadaac meesha la yidhaha haniyat lwadaac intaasuu nabiga orodsiiyey wey fardihii la boglaalay wa ajra nabigu wuxuu orodsiiyey maa lam yudmar fardihii aan la boglaalin min ahaniyati haniyat lwadaac ilaa masjid bani zurayq reer bani zurayq masjidkoodii ayaa nabiga intaa orodsiiy weyaan sal allah alay slem qaala ibnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa fii man ajra dadka fardaha orodsiiyey oo tartankaa galay ayaan ka mid ahaa weeyaan halkaana nabigeena sal allahu aleyh ali waslem u diyaargarow uu diyaargarooba jidka alle subxaana wa tacala fardihii ayaa lagu tababaran jiray tababarka asaga aha marka wuxuu samayn jiray fardaha laba qaybood wa qayb la yidhaha almudmara fardaha cunno badan baa la siinaya markay aad u buurat aad yani ay hilib u fuula ayaa si muxuu ahaa tartiib tartiiba cunada looga yaraynaya kadibna jidkii jirka wuxuu noqonaya waa seedoobaya marka jirkii faraska seeduu noqonaya ma daalaayo ma tabardaraynaayo aad buu ordi karaa aad buu xoog u yeelanayaa marka fardaha fardihii la boglaalay waa fardaha aan la boglaalin waa fardihii iska caadiga ahaayo cunada iska cunayo hadda tusaale ahaan waxaa looga qiyaas qaadan karaa dadka hadda karateega iyo muxua jiimka ku jira murqahood waad aragtay waxay leegyihiin wadaadadan kutuba haysto masaajid dhex fadhiyana ya ama suuqyada iska dhex fadhiyana ka warram xaalkooda waa iska muxuuah meesha xaalaka wa marka fardaha saasay kala ahayn dadka jiimamka ku jira iyo dadkaasi ay xoogan yihiin oo kale fardahan ay xooganaan jireen lidaalika waxaa weeyaan baabkan jiimka iyo in jirka qofka uu dhiso caafimaadkiisa ku sugan xooggiisa ku sugan orod ayaad helaysaa caafimaad helaysaa wax badan baa qofka marka baabka asaga la mogaan in qofka uu muxuua jiim galo oo ilaan hadda sokoraa la cabayaa saliidaa la cunayaa suugaa la cunayaa wax macaan ma ilaa dalika kadibna waa la saaxani waa lasoo kici kursiga lagu fadhiisani khalaas qofka marka intuusan afartan gaarin ayuu marka gablay u dhacayaa sida hadda in badan haysto weyaan marka baabka isaga marka qofka inuu socdo mashiga wax loo baahan yahy caafimaad ka badan socodkana mara qofka waxaa loo bahan yahy maalinta inuu socdo ugu yaraan meeqa kilomitr ragga dhakhaatiirta iyo kaag dhawaa meeqa kilomitr aa inuu socdo maba taqaana ya kam hacalyaa meesh fadhi allah mustacaan sheekh wuuna gaaday maanta sheekh meeqaa la soconaya shacalwajiisaana gaaday meesh fadhiya jasaa allah khayran marka cala alcumuum fardahaas marka in muxuu ahaa noocaasay ahaayeen weyaan fardaha la boglaalay meesha la yidhi xayfe marka waa magaalada madiine meel ka baxsan magaalada madiine inta ka baxsan marka intaasaa laga soo orodsiin jiray fardahaas la boglaalay ilaa marka muxuu ahay taniyat alwidaac ayaa intaasaa la orodsiin jiray waa meel magaalada gudaheeda ku taal fardaha aan boglaalayn oo aan aad u ordi karin ayagana waxaa weyaan taniyadaasa laga orsiin jiray masjid bani zureyq waa meel aad u kooban taqriiban waa hal maylo wax aad u kooban wa masjid bani zureyq wuxuu ku oli jiray meel masjida nabiga ku dhegan oo basaskan la yidhaha saabtikooga ama basaskan muxuu ahaa magaalooyinka kala goosha ay ka bixi jireen ayuu ku oli jiray meesha isagoo ku yeela muxuu jiri jiray taniyatuludaacan aad uguma foga oo dhankan uxud xaggeeda ay ka xigtaa marka inta ayada waa in aad u kooban taqriiban waxaa isleeyahy todoba boqoloo mitir oo kale meelahaas weyaan aad uguma fog inta ayada marka aad uma ordi karaan fardahan aan lidaalika dadka aan jiimka iyo waxyaabaha gelin in yar haddii ordaan dhaxaay kusoo waxayaan sooma waa saas oo kale marka ibnu cumar wuxuu leey marka raggaas ayaan ka mid ahaa radia allahu tacala canhu ardaa xadiidka afar boqol iyo toban iyo saddexaad can cabdillahi bni cumar radia allahu tacala canhuma qala wuxuu yidhi cbdillahi bni cumar curidat calaa rasulillah rasulka al waxaa loo bandhigay yowma uxudin maalinta uxud curidtu waa lii bandhigay cafwan calaa rasulilah rasulka alla lii bandhigay yowma uxudin maalinta uxud wa ana ana ibnu arbaci arbaca casharata sana anoo afariy toban jir ayaa lii bandhigay falam yujiznii nabiga iima ogolaanin oo iima muxuu fasaxin fi lmuqaatalati inaan dadka dagaalama ka mid noqda nabiga iima fasaxin sal allahu alay ali waslm oo dadka liiguma darin way safkaas wa curidtu waa lii bandhigay calayhi nabigaa lii bandhigay yowma alkhandaqi maalinta muxuu duulaankii axzaab khandaq uu dhacay oon horaan ugu soo sheekaynay maalintaas ayaa lii bandhigay wa ana ana ibnu khamsa cashra shan iyo toban jir aan ahay fa ajaazana nabigu wuu ifasaxay nabiga sal allahu aleh ali wasalam marka qaangaarka ayaa xadiidkan laga qaadanaya qofka inuu ku qaangaara shan iyo toban calaamaatulbuluuq waa taqaanaan shan iyo toban jir qofka inuu gaaro in ay ka soo baxda muxuu ahaa caanada oo farjiga muxu dhinacihiis inay timo ka soo baxaan iyo waxaa weeyaan qofka in xayd oo gabadha uu ku dhaca inaan ninka ragga ah iyo gabadhaba meni ay ka yimaadaan wamaa ilaa dalika marka calaamaadda calaamaadkaas buluuqa waa inta ayada weyaan laakiin culimada jamhuurtu waxay qabaan qofka inuu ku qaangaaro shan iyo tobanka laakiin culimada qaar waxay qabaan toban iyo todoba inuu ku qaangaaro qofka qaarna waxay qabaan inuu ku qaangaaro siddeed iyo toban qaarna waxay qabaan inuu ku qaangaaro sagaal iyo toban laakiin jamhuurtu waxay qabaan ayagoo daliishanan xadiidkan iyo xadiid badan oo la mid ah inuu qofka ku qaangaaro shan iyo toban saasay qabaan weyaan lidaalika hadda dalkan aan joogna meeqa lagu qaangaara sideed iyo toban saas weyaan naam nidaamka degsanaan ka hadlaya xadiidka afar boqol toban iyo afaraad canhu waxaa laga wariyey cabdullahi bni cumar radi allahu tacala anhu arda yacni ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula allahi sal l slm qasama wuu qeybiyey fi nafli haniimadii nafligan marka xadiidkan hadda aan joogna haniima loola jeeda meelaha qaaroo noo imaan doontana waa ziyaado iyo qeybaan soo marnay laakiin kana waxaa loola jeeda haniimadii laftirkeedii qasama wuu qeybiyey rasuululahi rasuulka al sal allah qasama wuu qeybiyey nabigana sal l slm fi nafli haniimadii lilfarasi faraska wuxuu u qeybiyey sahmayni laba qaybood ayuu meel u dhigay oo laba muxuu ahaa kooto ayaa la siiyey ama laba qaybood ayaa la siiyey laba garan baa la siiyey walirajuli ninkiina waxaa la siiyey oo muxuu ahaa faraska aanan saarnayn oo lugeynayey raajilkii waxaa la siiyey sahmun aw sahman ayuu u qondayay nabiga alai sla slam hal qaybood haddii maalan qofka faraska saaran la siiyo boqol la siiyo qofka aan faraska saarnayn waxaa la siinayaa konton baa la siinaya saas weyaan xadiidka afar boqol toban iyo shanaad wa canhu cabdullahi bn cumar waxaa lg radi allahu tacala canhuma ana rasuula allah rasulka ale sal allahu alay ali wasalam kaana wuxuu ahaa yunafilu mid ziyaado siiyo oo ziyaado siiyo bacda man yabcahu dadka uu muxuu ahaa baciga iyo muxuu ahaa u bixina duulaanka u bixina oo min asaraaya gaadiilooyinka ka mid ah gaadiilada waa muxuu aha ciidanka yar oo kooban weeyaan oo ilaalada iyo howlaha gala rondada iyo waxyaabaha gala amaba dee howl yaro muxuu ahaa take away insaxa tacbiir howl yaro muxuuha soo qabanayaan ayaa saraaya la yihahdaa lianfusihim ayaga khaasatan gooni ahaan buu nabiga usin jiray alai sla slam siwa qasmi caamati ljeish ciidanka muxuu ahaa qaybaha loo qaybina iyo qaybaha la siinaa in aan ahaynoo dheeri ah ayaa nabigeen gooni usin jiray ciidanka halkaanu degan yahay rag yaroo gaadiila a la bixiyo la yir bal ilaalo gala iyo roondo gala oo wax fulaan noo soo qabto howlaha ragga ayaga markuu nabiga haniimo la helo calaih salaa slaam ayaga waxaad u siin jiray ziyaado haddii dadka kale toban toban la siiyo neefneefko ama ko iyo toban iyo waxbaa looga dhigi jiray nacam saas ula jeedaa ibn cumar radi allahu tacala anhu arda xadiidka afar boqol toban iyo lixaad can abi muusa waxaa laga wariyey cabdillahi bni qays alashcari weyaan radi allahu tacala anhu arda can inabiy nabigan wuxuu ka wariyy sal ll slm qaal nabigan wuxuu yidhi man duulkii qofkii xamala nagu xambaaro oo qaato xamala qaato calayna dushanaga u qaato asilaaxa hub falaysa mina anaga nagama mid ah weeyaan qofkii muslimiinta jamaacadoodii imaamkoodii hub u qaato oo muxuu ahaa inuu la dagaalamo baabkaas muxuu ahaa galo annaga nagama mid ah ayuu nabigan le sal allahu alay ali waslem marka waciidkaas sidiisaa loo daynaya khaasatan fi hada zaman zamankan oo muxuu ahaa baasha ay badatay in saas loo dayay weyan aad loo sii dhexgelin xadiidka afar boqol tobanyo toddobaad can abi muusa waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi su-ila rasul rasuulka alla la weydiiyey sala allahu alay waslem can rajuli nin baa laga weydiiyey wa yuqaatilu dagaalama shajaacatan geesinim u dagaalamaa geesi hal uu yidhahdo ayuu dagaalamaya wa yuqaatilu uu dagaalamaa xamiyatan qabyaalad iyo muxuu ahaa ayuu u dagaalamaya wax la mid ah ayuu u dagaalamaya wa yuqaatilu wuxuu u dagaalamaya kan saddexaadna riyaan stuts oo muxuu ahaa lagaa sheega muxuu aha lagu yihahdo wamaa ilaa dalik tii horu lama yara u dhow yahay shajaacadaas ayu daalika koodeeba kuwa iyaga ah fii sabiililah jidka alla ku jihaaday fa qaala rasul lah wuxuu yidhi sal ll slam man qaatala qofku dagaalama litakuuna inay ahaato kalimat llahi kalimada alla hiya iyada alculya tan sarayso fa huwa isaga ayaa fii sabiili llahi caza wajal jidka alla ku jihaaday weeyaan xadiidkan wuxuu la u dhow yahay nabigeena sal allahu alay ali waslem marka la weydiiyey kitaab mxu xaj markaan soo maraynay maa yalbasu almuxrim qofka muxrimka wuxuu xirana nabiga wuxuu xirana marka la weydiiyey muxuu ku jawaabay wuxuusan xirnayn buu sheegay nabig alay sl waxa la xirna waa badan yihiin kadalika waxaa weeyaan nabigan calayhi salat slam wixii la weydiiyey oo muxuu ahay saddexdii la sheegay qaacida jaamica oo kulminaysa ayuu sheegay wuxuu yidhi man qaatala litakuuna kalimat llahi alculya fa huwa fii sabiili illah saas weeyaan xadiidka kitaab kitaab alcitqi xuraynta ayuu u kitaab yahay weyaan jihaad baabkiisa waan soo xirnay kitaab alcitqi baan gelayna marka kitaab alcitqi waxaa la yihahdaa taxriiru raqaba wa takhliisiha min alriqi wa tahbiit alxuriyati lahaa codki waa lumay caawa waad aragtaan sooma waad maqlaysaan kulley baan filaya codki waa lumsan yahay laakiin laa ba'sa maadaama khitaamka lagu jiro dhib ma laha citqiga waxaa la yidhaha xagga sharciga in qoor la xureeyo qof in addoonnimo laga qaado oo waxaa weeyaan xorriyadna la siiyo ayaa la yidhaahdaa cidqiga annaga aad uma naqaano maxaa yeele addoon weli maan arkinba iyo mid la xurayna toona annaga addoon waxaan u naqaanaa dad si u eg midab gooni lah timahooda ay si yihiin saas soo ma ma sax maa waxaa jira maata ayada baabka isaga ah baab saxa maaha waxaa weeyaan addoonnimada kuma tacalluqda lown midab iyo muuqaal iyo qabiil kuma xirna addoonnimada qofka waxay ku imaanaysaa baab qofka ilaahay buu diiday inuu addoon u noqdo subxaana wa tacaala markuu ilaahay inuu addoon noqdo diiday waxaa lagu cuqubadaynaa inuu bashar isaga la mid ama ka liidan uu addoon u noqdo maadaama cubuudiyadii weyneeda loo abuuray uu diiday waa cuquuba waa tacsiir waa muxuu aha waa ciqaab lagu ciqaaba qofkan ee midab iyo baabkaas ima yeelno weyaan xadiidka haddana dee waxaan filayaa wax riqi la yidhaha adduunka maba jiraan muritania wax lagu sheegi jira iyadna waxan umayna hada waa isku dhamaatay nacam marka dadka hadda addoonta la leeyahay oo lagu tuura sax maahan umalaynaa wax saxa maahan weliba qofku waxaa sii daran hadduu muslim yahay in lagu sii tuuro addoon la yidhaah waaba ka sii daran tahay nacam xadiidka afar boqol toban iyo sideedaad can cabdillahi bni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasul rsulka al sal alla alay slam qaala wuxuu yidhi man qofkii actaqa xuraya shirkan qeyb ka xuraya oo lahu isaga uu leeyahay fii cabdin addoon uu ku leeyahay ka xuraya shirkada waxaa wey shirkadda caadigeed waa qeyb shirkad aad addoonkaa ku ahayd aad ka xuraysay fa kaana lahu uu u sugnaaday maa xoola yabluqu gaara amana alcabdi addoonka lacagtiisa gaara lah oo milkiya oo maal haysta weeyaane quwima waa la qiimaynaya caleyhi isaga qiimata cadlin qiimo oo cadaalad ah ayaa la qiimaynayaa kadibna fa uctiya waxaa la siinayaa shurakaauhu raggii shurakada ahaa oo asaga la shurakada ahaya waxaa la siinayaa xisasahum sheeradoodii iyo qaybahoodiyaa la siinaya qaybahoodiyaa la siinaya wacataqa caleyhi alcabdu addoonkina wuu xuroobayaa addoonkii wuu la xuroobaya marka addoonkii saasuu xur ku noqonaya wa ilaa haddii ayna maal uusan lahayn oo ninka qeybta xureeyey uusan maal haysanin faqad cataqa wuu xuroobi minhu isaga maa cataqa inta asaga aad ka xureey ad ka xuroobi addoon ayaa laisku leeyahay daraba allahu maala rajulan fiihi shurakaa mutashaakisuun waa nin laisku leeyahy marka afar nin ba wax isku leey nin nin baa marka wuxuu yidhi ani qaybta aan ku lahaa rubci kootadii aan ku lahaa waan xoreeyey ninka haddii dhaqaala ad haysta marka waa la qiimeynaya addoonkii lacagtiisii toban kun u ahaa tusaale ahaan wuxuu bixiyey asaga qiimihiis waxay ahayd laba kun iyo shan boqol toddobada kun iyo shanta boqol hadduu bixin karo oo doolar tusaale ahaan uu bixin karo addoonku wuxuu roobaya isaga ayaa muxua todoba kun iyo shan boqol inta laga qaado dadkii lalahaa loo qaybinaya laakiin haddii labada kun iyo shantoa boqolood addoonkan kulahaa ma wax kale aan haysanin marka ayada addoonka asaga wuxuu ka xuroobayaa laba labadkaas kun iyo shantaad boqol ama rubcaasuu ka xuroobayaa inti kalena waa lagu leeyahay weyaan intaas uxur ka ahaanaya mubacad baa la yidhaha ka xadiidka afar boqol toban iyo sagaalaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda can inabi nabigeena sal allah alay slm qaala wuxuu yidhi man qofkii xadiidka loola u dhowya xadiidkan actaqa xureeya shiqsan qayb iyo gobol min mamluukin addoon la leeyahay asagana qaybta ayada uu leeyay uu ka xureeya fa calayhi dushiisa waxaa ahaatay khalaasuhu inuu muxuu ahaa furto ood sii daayo kulluhu addoonka dhammaantiis min maalihi maalkiis uu ka sii deeyo ood addoon addoonka asaga maalkiisa ka xuraya ayaa dushiisa ahaatay fain lam yakun lahu maalun hadduusan maal lahaynna quwima waa la qiimeeya almamluuka addoonka waa la qiimeeyaa qiimata cadlin qiymo cadaalad ah ayaa la qiimeeyaa weyaan oo sax ah beeciisana dhulka lama dhigaayo cirkana laguma talaayo sida caadiga ahaydoo caadkaydo qiimaha caadigeeda lagu qiimaynaa weyaan uma intaa kadibna istusciya addoonka ayaa laga dalbaa inuu shaqeeyo istusciya waxaa laga dalbaa shaqayn alcabdu addoonkii hayra mashquuqin caleyhi isagoona la dhibaynin oon wax awoodiisa aan ahayn aan dusha laga saaraynin ayaa leey shaqey lacagtaa lagugu leeyahay toddobada kun iyo shanta boqol ah iska bix saas ayaa laleeyahay weyaan haddii addoonkii muxuu ahaa ninkii qeybta ka xuray u haystana isagiyaa dusha laga saara weyaan xadiidka baabka u dambeeyo baabmuda baabu beyc lmudabar qofka mudabarka la yidhaahdo beeciisa iyo iibkiisa u baab yahay weyaan mudabarka waa qofka la dibdhiga oo qofka alraqiiqu aladi citquhu bimowti maalikihi addoon la leeyahay weyaan qofkii lahaa wuxuu yidhi mar maalin alle maalintan geeriyooda maalintaad xor noqonaysaa saasuu yidhi saas ayada ayuu yidhi weyaan ninka asaga marka xukunkiisa muxuu noqonayaa xukunkiisa muxuu noqonaya weyaan qofka hadduu dhinta ma toos u xuroobaya xadiidkan markaan dhegaysano afar boqol iyo labaatanaad xadiidka afar boqol iyo labaatanaad can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi jaabir dabbara rajulu nin baa muxuu dib dhigay oo min al ansaari reer ansaareed ah hulaaman addoon oo lahu isaga uu leeyahay wa fii lafdin lafdina waxaa ku sugnaa balaqa waxaa gaaray annabiya nabiga waxaa gaaray ana rajula nin oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah actaqa inuu xureeyey hulaaman addoon oo lahu isaga u lahaa hulaamka wiil caadi ma ahan maanta baabkan hadda markaan joogna addoon baa loo isticmaalaya weyaan hulaamka caadiga ma ahan hulaaman addoon oo lahu isaga uu leeyahay can duburin dibdhig ayuu kau xureeyey can duburin dibdhig ayuu ka xuray ama uu xureeyey lam yakun lahu ninkaana uma sugnayn maalun maal lama lahayn hayruhu aanan addoonka ahayna ma lahayn maalka uu leeyahy waa addoonka maalkaaddoonkaa bes shilin kale ma laha addoon ayaad lahaa addoonka asaga wuxuu yidhi mar alla markii aan geeriyooda adna xor baa tahay maal kalena ma haysto arrinta arrintaas nabigaa arrinta loo sheegay waana faqiir rafaadsan oon muxuu quudka ciyaalkiisii waxba haysanin nabiga muxuu sameeyey marka fa baacahu addoonka ayuu gaday fa baacahu waxaa gaday rasuulullah rasulka ale sal alla ly slam wuxuu ku gaday addoonkii bihamaanimia dirham siddeed boqol oo shilin oo fida ah dirhamka waa fidada saa horey usoo marnay shilinkeeda siddeed boqol oo dirham ayuu ku gaday nabiga alai slat slam uma intaa kadibna arsala wuxuu u diray biamanihi addoonkii lacagtii lagu gaday sideedda boqol lahayd ilayhi ninkii addoonka lahaa oo dib u dhigay ayuu ugaday ayuu ku gaday ayuu u diray weeya nabigeena sala allahu aleh ali wasalam xadiidkan xadiidka u dambeeyo wuxuu marka daliil u yahay nabigeena sal allahu alay wasalam ficilku u sameeyey laga qaadanaya in qofka mudabarka in qofka inuu dhihi karo mxu qofka mudaber markaan geeriyoodo ayaad xoroobaysaa oo wax muxuu ahaa bannaan la ogol yahay weeyaan tan labaad qofka isaga ah haddii aad maal la-aan yahay maal la-aan hadduu yahay waxaa u bannaan imaam almuslimiin iyo qofka mas-uuliyadda muminiinta gacanta ku hayo ninkaas inuu muxuu ahaa baabkiisa xagga iska dhiga oo kadibna ninkan loo iibiye kadibna maalka asaga uu ku intifaaca ilan hadda wuxuu yidhi mark waxaad hortahay markaan dhinto yaa hor dhiman doona horta ma addoonka hor dhiman doona mise waxaa weeyaan ninkaan hor dhiman doona maxaa yeelay qofkan addoonkiina waxba kama faa'idin goor dhiman doona ilah ba ogson isagana waxba kama faa'idin gaajo u dhimanaya addoonnimadii qofku baaqi bay ku tahay maadaama ay saa ku tahay in marka uu ku noolaado oo hal daraf uu xelo inta labadaba isla baahnaan lahaayeen ayaa loo qaataa marka alcumuum taana iyadana culimada qaar waxay leeyihin marka haddii qof uu yidhaahda markaan geeriyoodo xurta kadibna qofka uu geeriyoodo maalkii asaga ahay uu ka tagayna addoonkaas u noqdo addoonka isaga marka saas may ku xuroobayaa maya kuma xuroobay jamhuurta saasay qabaan kaa kuma xuroobay maxaa yeeley maalka asaga waa wax la dhexla waa maal laga tago ninkan waa dhaxal halka asaga marka qofka asaga waxaa loo ogolya inuu ulun dardaarmo baabulwasi mxuu isu rogayaa saasay culamada qaar ama jamhuurta saasay qabaan weyaan oo mxuu aha wuxuu ka xuroobi karaa un laga xurayn karaa wixii ulu iyo wixun ka yar nacam athuluthu wathuluthu kaiir intaas waxaa nooga idil bifadli illahi caza wajal annagoo aada u boobsiinay kitaabkii cumdat alaxkaam lilimaam cabdilqani almaqdisi caleyh raxmat ullah oon soo bilownay muddo aan aada u fogeyn labaatan cashirna waan ku ka ilaahay subxana wa tacala nagu waafajiyey inaan ku marno horaana saan u sheegnay muhimadda waxay ahayd taysiir alcilmi cilmigan in la taysiiriyo in la fududeeyo horaanna waxaan u sheegnay maalintii aan bilaabaynay muxuu ahaa kitaab alarbaciin qur-aanka in loo akhriya maqaasid iyo haayaat kala duwan maqaasidda waxaa ka mid ah alistishfaa qofka inuu muxuu aha qur-aanka u akhriya inuu caafimaad uu rabbi ku siiyo subxana wa tacaala waxaa ka mid ah lithawaab inuu thawaab muxuu aha ka helo inuu akhriyo waxaa ka mid ah litacallum waxaa ka mid ah litadabur waxaa ka mid ah lilistinbaad wamaa ilaa dalika aqraad ilaa sideed culimada ay gaarsiiyaan ayaa qur-aanka loo akhriyaa xadiidka nabigeena alay slat slam isna waa lamid waa la mid isna waxyaabaha loo akhriya waxaa ka mid inkastoo dee isku mia filmia isku ismutaabaqaynayni in xadiidka nabiga alay sla slam dadka loo taysiiriyo oo loo wara oo dadka ay dul maraan ilan saxaabada nabigeena sal allahu alay ali wasalam iyada oonan hal xadiid loo fasirin ayay intaanoo fiqi ka qaateen iyo ragga ka dambeeyba axaadiistan arkaysaan sharax maaha waa axkaamtiio saas loo fidiyey in la wara dadka loo wara oo xadiidka nabiga alai slat slam loo taysiiriy inay maraan markii hadda kitaab cumdat alaxkaam oo afar boqol iyo labaatan xadiid ah laga dhigay labaatan majlis oo majlis ugu badan uu yahay saacad iyo rubuc waad garan kartaan waa taysiir aan caadi ahayn kitaabkii ahaa metn ibn abi jamra ilaahay subxana wa tacala wuxuu noo taysiiriyey inaan ka dhigno saddex iyo toban majlis kitaabka arbaciinka waan ku dheeraanay laakiin wuxuu asna lix majlis uu ahaa marka taana towfiiq min allahi caza wajal ood ilaahay subxana wa tacala waafajiyey iyo dadkii in loo wara xadiidka oy maraan oy muxuu u fududaatay inay xadiidka nabiga alay sl slam ay maraan ayaa muhimadda ay ahayd sida dhabta ah aqraabta loo aqriya waxaa ka mid a in istinbaad laga sameeyo oo muxuu ah xadiid walba la dul istaago oo jamiicanna wax laga darso luqad ahaan loo darso lataa'ifu sanadka la darso sanadkii lataa'iftiisa la darso waxaa weeyaan axaadiista tacaarudka uu ka dhici kara iyo isaga laisu geeyo riwaayaadka dhan istiqsaal lagu sameeyo wax alw riwaayado xadiidkan oo leeyahay la keeno wama axkaamti ku jirtay lasoo saaro fawaa'idi la sheego wama waa uruq min waa ariiq min aطuruq laakiin horey bisaan u sheegnay sabarkii aad buu u yaraaday sabarkii aad buu u yaraaday sheekh umal ilaahi subxana wa tacala asagoo caafimaad wada noo keeno markii dowradii halkaan aan ka wadnay shantii mxuu kitaab aan akhrin jirnay wuxuu yidhi waa taqanaan filayaa take away cilmi take away ah beryahan muxuu ah loo baahday ma garateen in la istaago hadda maqaayadahan la fariista waxyaabahan dadka in maqaayadaha la fariista waxaa keeni take away lama haysto take away aan jirin maqaayadahan kulli way xirmanay haddii qolyo take away muxuu ahaa meelahan ay ka furtaanoo cunadii oo diyaarhoo diyaarsan muxuu ahaa boqolkaashii laska bi hore usii qaado laiskugu kaa xiro cid maqaayadahan fadhiista lama arkeen oo dadka deg deg aaday u rabaan wuu qaadanaya dukaankii intuu maqaayad ay kaga lumi lahayd muxuu ahaa ay wax badan kaga lumi lahaayeen waqti badan kaga lumi lahaa markuu masaajidka salamu calaykum yidhaha hore usii maraya take away u qaadanaya cabitaankiisi muxuu ahaa bebsidi wixii amaba kokoladii horey u qaadanaya ama cabitaankiisi amaba mxua juiskiisa caadiga ahaa dukaankii hore ka fadhiisanaya isagoo marka ganacsigiisa wata salaadii un toban iyo shan daqiiqa oo galimooyaan inti kale waa u bahnaan lahayn lidalika waxa weeyaan cilmiga laftigiisaasuu noqday degdegaa laiska rabaa haddii la yidhaha kitabkan waa loo fadhiisanaya hadd cumdat alaxkaam aan ka dhigno tusaale ahaan ilaa toddobaatan cashir laga dhigo yaa fadhini waxaan u malaynaa rag yarbaa muxuu soo hari soo saas ma marka taysiirka isaga muhiimadda waa noocaas insha allah caza wajalla waxaana ilahay mahadi subxana wa tacaala barnaamijka horey bisaan u sheegay saddex qayboodaan ka dhignay mustawayaadaan u qaybinay mustawaha koobaad waa saddex kitaab waa kitaabka arbaciinka ah iyo kitaabka muxuu ahaa matn abi jamra iyo kitaabka cumdat alaxkaam barnaamijkaas mustawahaas koobaad wuu dhamaaday rag baa ku hari doona mustawahan rag baa mustawahan ku hari doona had soma iskuul marka la gala somaadaan arkin in muxuu ahaa brimaryga dad baa ku hara somaad arkin primary markay dhamaystaan oo eidka qaataan dad baa hawshooda iska wata oo muxuu ah iska ganacsado oo iska naagaguursado oo danhoo iska qabsado dad baa ku hari kadibna secondaryga qaar baa geli oo dhamaysani qaar baa haddana ku hari kuwaan ma ay khasaarin muxuu ahaa primary ku haray soo ma ogidin wax fiican baa u bilowday fartiga yaqaanaan ingiliishka yaqaanaan kiswaahiliga yaqaanaan xisaabiha yaqaanaan in yaroo muxuu ahaay adduunkooda ku dhamaystaan ama ku wataan ayaa muxuu ay heleen secondariga qofka kale ayaa ka wanaagsan oo hadda muxuu ahaa qof aanan secondary dhamaynin kenya systemka ka jira dibloma ma qaadan karo laakiin certificate iyo meelahaasu muxuu ahaa aada marmari karaa okay markii qaar ba haddana hari markay secondariga qaataan qaar ba hari kadibna waxaa loo gudbi jaamacada loo gudbi jaamacaddii marka laga baxaa haddana waxa inta badan dadka wa jaamacaddaas halkaasa la joogi qaar ba haddana masta usii gudbi wamaa ilaa dalik marka annaga muhiimadda waa ibtidaai iyo mutawasit iyo iyo hanawi amaba ibtidaai amaba waxaan dhihi karnaa xadiidka nabiga aan si fiican an u habayno qaybta koobaad waa cilmi mxuu ah tacliimta liasaasiga oo hoose oo ilaa secondariga tusaale ahaan qaybta labaadna waa marxalada jaamiciga qaybta saddexaadna waxaa weye marxalada diraasaad culya ay dhahaan marka insha allahu tacaala saddexda kitaab saasay ku dhamaadeen saddexda kitaab oo ku xigta laa shaka xajmiahaan way ka wen yihiin mxuu aha kutubi aan soo marnay kitaab waxaa weeyaan kun iyo shan boqoloo xadiid wa kitaabna waxaa weeyaan kun iyo sagaal boqoloo xadiid wa kitaabka hadda lama sheegay waxbaha raadinin la sheeg soo maadan garan kitaabna waxaa weeyaan hadduu ilaahay idmo subxaana wa tacaala isna labada kun sanku saaraya arbaciinka saan ku arin waad garanaysaan waan u yar nasanaynay kitaabkii ku xigay u yar dhaamay haddana caawa inaan saan u boobsin weli ma ay dhicin aan filaya sababtana waxay tahay in waxaas hoos codsaanay noqon doonaan in la ogaado marka insha allahu tacaala marka ay marxalada saddexda kitaab dhammaadaan kadibna waxaan u gudbaynaa alummahaat sita biidn illah caza wajal oo muxuu ahaa saxiixeynka iyo sunankii ayagana waa lix marka waa saddex oo mustawaha koobaad ah saddex mustawaha labaad ah iyo lix oo mustawaha u dambeeya insha allah caza wajal waana cumri runtii ilaahay subxana wa tacala waxaan ka baryaynaa inuuna gaarsiinana waafajiyo noona taysiiriyo subxana wa tacaala marka intaas waa irshaadaat iyo kawarqab waana runtii waan kugu tahniyadeynaya naftaydana ugu tahniyadeynayna ilahayna waan ku mahadinayna subxana wa tacaala in aad maraaxishaas aanso inta aan soo marnay uuna waafajiyo in aan soo marnay waa runtii waqti dheer wa waqtiga aan bilan waad garanaysaan waxay ahayd habeenka saddex muxaram ay ahayd sanadkan bilowgiisi leylat athaalith min shahri muxaram caawan waxaan joognaa leylat alxaadi cashar athani cashar min shahri rabiicin jamaada alula waa miqaa bilood wa muxaram safar rabiclow rabic alaakhir waxaa weeyaan afar bilood wa afar bilooda weliba waxaan fasax galnay labaatan iyo dhowr maalmood oo hal mar isku xirnaan galnay waxaa sustaan soo may marka baaqashana way jirtay laba habeen waxayd ma garanay alcumuum baaqashadana waa cudur waa taqaanaanoo dabcan baabkeeda baab socona maaha in wax laba baajiyo baabkeeda baab socona ma aha waa in laiska daayo waxaan oo faraha lagala baxa ama ha noqdo nin mudaris ama arday ha noqdo in waxaan faraha laga baxo oo muxuu faraha lala gelin iyo in lagu camal falo la astassilana asacba aw idrika almuna faman qaadat ilamaalu ila lisaabiriin marka in muxuu ahay dhexda la dhuuqsada dadka saar ma ahaan doonaan markii hadda mustawaha labaad la gaaro dad badan way hari doonaan mise waa la joogi doonaa in sha allah narju dalika laakiin muhimadda annaga waxaan ku xisaabtamaya labaatan cishriin hadafka annaga waa labaatan hadda dadka fadhiya hadda maxay leegihin so-aad uma badna laakiin mudariska halkaan fadhiya amaba qofka kelimadan jeedina inuu ka cilmi badan umadda ma ah laakiin meeshuu fadhiyaa waa muwajih hadafka waa labaatan qof oo cilmigan xadiidka nabigana alai slat slam xambaaro oo dul mara wax badanna ka faa'iido in la helo weeyaan haddii aan soddon konton boqol laba boqol shan boqol helno waa ziyadat khayr lakiin hadafka iyo meesha aan taargetkanaga waa labaatanka qof cishriin shaqsiya marka allah idin barakeeyo taas waa iska muxuu ahay min baabi tawjiih waxaadna ogaataan ikhwaani fillah culimadu waxay yidhahdaan qofka waxaa ugu fadli badan dadka waxaa ugu fadli badan ahlu xadiidka hadda miiqa xadiidan akhrinay labaatan tusaale ahaan labaatankaas imisaa jeer oo qofkii dhawaaqaayey oo muxuu akhrinayay uu yidhi sala allahu caleyh wasalam imisaa jeer ood adinka dhexdeen sala allahu caleyh wasalam marka waa ajar aan la koobi karin idan tukfa hamuk wa yukfar laka dambuk baabkaasaa kuu taagan marka ikhwaaninta ayada haloo ha la ogaado ibnujawsi inuu ahaan filaya mise ibni xasmi u ahaa wuxuu leeyahay laba sheekh baan ka faa'idaystay anigi intii rag badan baan wax ka dhegaystay laakiin labadaa sheekh waxay ahaayeen nin ka mid ah markuu xadiidka nabiga bilaabo calayh salat slaam uu ooyin jiray ooyin xaggey taalla ooyin xaggey taalla markaasaa wuxuu leeyahay cashirka bilawgiisa ilaa dhammaadkiisa yacni qalbigayga isagoo qoyanaan saas u socon jiray ninka kalena waxaa weeyaan isna taqwo saasuu ku sheegay marka waxaan kala jeedaa in niyada xitaa hadduu muxuu ahaa ninka meesha fadhiya uu qalbi angegan yahay ood waxba muxuu aha khushuuci walaa oohin ayna jirin adiga cid kaa manacinays ma lahan inaad oyso ood khushuucdo nabi maxamed alai slat slam ayaa muxuu ahaa laga shaqeynaya xadiiska alai slat slam marka likullin wajha marka calcumuum taana ayadan insha allahu tacala inaan ogaano waxaan usoo daadagayaa marka kitaabkii wuu dhammaaday horaanna waxaan u ballan qaadnay in mustawahan koobaad in aan shahaada ku bixino soo saamahin mustawaha labaadna shahaadaan ku bixin doonaa mustawaha saddexaadna asna shahaada iyo ijaazaan ku bixin doonaa insha allah caza wajal waa laba shahaada iyo ijaazo ijaazada marka waxaa qaadan doona labaatanka u dambaysan umayna alcishruun alakhiiruun marka insha allahu tacaala shahaadada markaasaan ku bixinaynaa duruustii dowradii aan geli jirno hore waad ogeydeen nin alla ninka soo fadhiistay oo korsi meesha fadhiyey ayaa muxuu aha shahaado loo qoray waxyaabaha dhaca waxaa ka mid ah in hadda ay xafiiskaas sheekh cabdirashiid ay shahaadooyinka iyagoo muxuu isdul saaran raggii loo qoray ay ka buuxaan weli aan laga qaadanin marka khibrad baan u yeelanay marka baabkaas marka waxaa lagu kala saarayaa qof alla qofka imtixaan gala bes ah shahada la siinaya qofka laiskuma dhibaayoba imtixaankana ajal iyo mudduu leeyahay waa habeenka insha allahu tacaala sabtiga ay soo gelayso iyo habeenka axadda ay soo gelayso haddii uu nala fogaado habeenka isniintan waan ku daraynaa lakiin labadaa habeenaa imtixaanka la qaadaya imtixaanka ma dheeryihi uu weydiiyey maxamed miya cabdiraxmaan wuxuu leeyahy imtixaanka ma dheeryihi seen ka dhigna ma dheeryin msaan gaabidna imtixaanka waa wasat dhexdhexaad waa khayr lumuuri awsatuha midda kale insha allahu tacaala asaaliibtiisa iyo howlihiisa habeen dambe hadduu ilaahay qadaro ayaan markii aan helno cadadka diyaarka u ah imtixaanka inuu galaa koraan fadhiisan doona habeen dambe marka salaada maqrib laga baxa in alla intii isqortay iyo intii aanan isqorino diyaar waa imtixaan koraa imaanayaan insha allahu tacaala bacd almaqrib koraan isugu imaanayna halkaas ayaan fadhiisanaynaa imtixaanka habka u dhacaaya xogaho qish baa ladin siinaya soo hadda iskuulaadka waxa qish iyo lama bixiy xogaho qish baa la siinaya qishi laakiin bannaan waa kan kii xaaraanta maaha qish yaraan bixinayna habkii ay wax u dhacayaan su-aalaha si liisu weydiin doona noocuu noqon doona qof walba inta la haysan doona haduu ilahay qadaro muddada ku filan ayaan insha allah bixin doonaa kadibna usbuucaas oo dhan fasaxaad noqonaysaan intaas waa lasoo mudaakarayni waa loo diyaargaroobi imtixaankii kadibna habeenka uu sabtiga soo galaa haddii aan galana marka cadadka inuu badan yahay oon laga gaarsiin karin waxay noqon doontaa inaan bacdalcasr gruub gruub intaan u qaybinno kadibna bacdalcasr ay gruub soo galaan oo imtixaan ka qaataan bacd almaqrib gruub ay soo galaan saas aan u kala qaybino ila imtixaanka u dheeraan doonaa taqriiban oo waxaa laisweydiin doonaa su-aala imtixaanna sidiisabuu cabsiyuu leeyahay laa shaka laakiin waa lagu qasban yahy ikhwani fillah in imtixaan la qaado haddii uun cimaamad lasla wada duubto oo kulli cimaamad la wada duuban yahay ya kitaaba la wada haysta yaa wax xambaaray oo ummaddii wixii u gudbin doona iyo yaanan wax xambaarin see lagu kala saari waa mushkilad lidalika jaamacadahan hadda imtixaankan la qaado oo ragga ay dhexda xiranaan oo habeenka la soo jeedaan ha u malaynin in muxuu ahaa meel cidlo iyo bilaash ay tahay qofka waxaa la fahmaya qofka aqoontan xambaaray iyo qofka aan xambaarin sioo kale waa tanna marka culimadan way samayn jireen annaga hadda waxaan waa iska wax fududo waxaa laga yaabaa in kitaabkii dhanba meelo yar laga weydiiyo kooban laakiin ragga hore waxay ahaan jireen xagga qofka la fariisanaya kitaabka dhan kasoo baxaya kitaabka dhan darf ilaa darf kasoo baxaya marka kadiba muxuuha ah ijaazadii alla siinaya weyaan marka insha allahu tacala saas ayaan ku ballamaynaa habeen dambe cid alla cid isqortay oo qoran iyo cid alla cid aan qornaynba koraa imaanayaan laakiin ciddii aan qornayn waxaan codsanaynaa sheekh cabdirashiid iyo ragga walaalaheen halkan jooga ya buug halkaan u yeelaa in marka salaadda cisho aan ka baxno aan loo kala kicin oo muxuu ahaa lisqoro kadibna walaalahan waxaan ka codsanayna insha allah caza wajal in habeen dambe iyada oo combyuter garaysan qof walba muxuu ahaa magaciisii iyo telefon nambarkiisii haddii la heli karo hadi an la heli kar muhiim ah adi qofka magaciisiio saddexan in ay noo soo taybgarayaan oo habeen dambe marka aan muxuu ahaa inti diyaar u ah imtixaankii aan wax isla qoondayno gruub walba marka waqtiga ay soo galayaan aan u qoondayno saas insha allahu tacala inaan ku talagalno ayaan codsanaynaa ayib qofkii imtixaan aanan gelin marka oon imtixaana diyaar u ahayn sooma dhici kara qof imtixaan aan rabin in axaadiista nabigan ala sl slam iska dhegeysto cilmi dhagoodkii caadigaha ma loo diidaya maya nacam walax u diida iyo muxuu ahaa ku adkayna ma lahan lidalika waxaan gruubka yar u bixinayno waxa weyan kuwa waxaa la in la shiido in la shiidaa la raba oo macsara laga soo saaro kuwa ayaga la macsaray ma garateen laakiin muxuu kitaabka in la dhegaysto oo laga faa'iido oo muxuu aha wax ishkaal haba yaraato oo ku jira ma lahan weyan ayagana kitaab markuu dhamaad ragga ayaga ah koley ma qadi doonaan insha allah aza wajel markay u liidtahay ajirna waa ka ragayaan cilmina waa ka ragayaan shahaado bay helin marka insha allah tacala saasaan isku ogsoonahay haddana insha allahu tacaala sheekhana sheekh cali wajiiz ayaa ilaahay uu subxana wa tacaala booska soo fariisiyey annagoon u yeerin marka inuu kelimana siiyo noona duceey insha allah tacala an ka codsanayna falyatafadal mashkuura
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور خير الجزاء وبارك في سعيه وجهده وعلمه آه، كل تعليق لا تعليق تعليق مجر لكن وأون دعادي أيان دكتور سجلينا واسك دعيسنينا آه، runtii waxaan uun idinkugu hambalyaynayaa masjidkan wax badanaan anigu markaan munaasabad jaanis u helaan sheegi jiray inuu yahay jaamacad laakiin caawa jaamacad shahaadooyin lahoo noqda waa- fursad waa doctoorka shahaadooyin iyo hadda wuxuu noo sheegayaa duruus akaademi ahoo shahaado lagu bixinaayo oo mustawayaad leh oo runtii horumar leh hadda ka horaan waa hore waxaan dhallinyarada ragga- ragga qaara joogaan umalayna waxaan usoo jeediyey sanadka hore eed maktabooyinkaanaan kormeeray marka duruusta duuban ee masmuucada ah iyo midda maaragtay ee la- la duubay ee shariidka ku jirta ama ku jirta maaragtay falaashyada ee aada u faraha badan leh ee meeshaan taal ayaan aada ula cajabay ee culummada waaweyn ay duubeen haddana doctor aadan uu ku soo biiro runtii oo aada looga faa'iidi doono duruustiisa sheekh maxamed iyo culimo badan oo shariif tawiil iyo sheekh maxamuud doctor sheekh maxamuud shibli iyo rag kale oo kasii horreeyey iyo rag kaleeto udhexeeyey iyo ee, rag badan ayaa culu- duruus aad u badan ayaa maktabooyinka yaalla marka hadda kahor waxaan soo jeediyey mar waxay ila tahay ikhtiraaxaasi doctoorku inuu qaadi doono isagoo isagaa akaademi weyne balwaro u samayn doono in eh, duruusta hadda la duubayo hadda doctoorka uu wado runtii labaiyo tobankaas kitaab oo aada u qiimaha badan ee axaadiistii nabiga sal allahu alayh wasalam alifaadka lagu soo arooriyey ah oo aniga kuliyat alxadiid fi jaamica islaamiya eh, ayaan caawa xasuusta markaan arday ka ahayn ayuu runtii doctoorkan xasuusiyey marka wax kale jaamacadaha ma jiraan waa uun duruustan oo si fiican loo tarkiisiyey si fiicanna qofka uu waqti ugu bixiyey waayo marka haddii duruustan hadda socota oo li- labaiyo tobankaas kitaab ee, silsilat alaxaadiid ah runtii mukhtaara ah kutubta axaadiistu aad u badan tahay laakiin waa mukhtaara kutubun mukhtaara عفوا iyo kutub talaqat biha alummatu bilqabuul kutub yacni la iska dhexlay oo barakaysan oo la wada garanaayo a'immadii aliftay oo jiil jiilba jiil kale maarata uu ka dhexlay waxaa la yidhahdaa kutubta cilmiga ku jira yacni n- shuhrada ma siiyo iyo iyo tandiimkeeda kaliya ee waxaa shuhrada siiya saaxibulkitaab ikhlaaskiisa iyo alla kacabsigiisa ayaa inta badan shuhrada ayuu kitaabku ka helaa kitaabkan arbaciin nawowiga hadda sheekh uu idinkugu bilaabay wuxuu ka mid yahay min arwac alkutub intishaaran wa baraka waxaa kaloo lamida kitaabka riyaadu saalixiinka ah oo ajandaha idinkugu jira saan rajaynaayo Eh, iyo kutub kaleetoo fara badan kutubtan iyo kan laftiisa oo almaqdisi oo hadda caawa nooba dhammaaday kutubta aada u barakada badan leh oo caalam alislaami quruuntii lagu alifay oo qarnigii lixaad iyo qarnigii sideedaad iyo kabacdi iyo xilliyadaas ah oo hadda kun sano laga jooga qaarkood ee la kala qaadanaayey ee la xifdinaayey sidii kal faatix shiikh shiikhad uu sheegaayey saarku oo ardadu isaga bixi jireen wax caadiya ma aha waxaa loo celiyaa alimaam nawowi ama alimaam cabdilqani almaqdisi ama ragga kaleeto ama sancaani ama eh, alxaafid ibnu xajar iyo keyrkood yacni iyo dee aima- ummahaatu sita raggii waaweynaa kasii horreeyay ayagu oo jibaasha waaweyn ahay oo imaam bukhaari imaam muslim ugu weynaayeen yacni raggaas sida ilaahay ugu xiraayeen iyo taqwadoodii iyo ikhlaaskoodii iyo maxabadoodii waad ogtihiin bukhaari xadiid kasta markuu qoraayo waxaa la soo weysaysan jiray calaa wudu ayuu maaragtay kuwada diyaariyey kitaab- kitaabkiisa Eh, habeenkii oo dhan maruu kitaabka xadiidka uu diyaarinaayo iyo maruu salaad ku jiro maruu cibaadaysanayo ooyahay u ahaa oo salaatuleil uu ku jiro marka dad ducaysan wey marka in dadkaas laga- la- yacni lala tashabuho oo toos loo qaato sanadka hadda sanadka sheikh waad arkaysan sanad mubaashara waayo oo qofku hadhow silsilada uu taxdiid ku qaato waa silsilo u sugan oo uu qaadan karo ilaa nabiga ay ka geli sal allahu alayh wasalam oo laga dhexlaayo marka arrin aada u qiimo badan waayo waa arrin aan la heli karin waxa aan hayno oo dhan aydaa ka qiimo badan sidaa daraaddeed muqtaraxigan kusoo celinaya marka leeto oo hadda weliba eh, culum fara badan kusoo biiraysa oo hadda socota waxa weeyaan kutubtaas sajilan oo culummada hore oo sheekh maxamed oo uga caansan yahay sheekh maxamed cabdiumal iyo iyo sheekh shible iyo iyo ragga lamida haddana doctoorku runtii oo juhdi mubaarag ah ou ku soo biiriyo aad u qiimo badan culumtaas anigu waxaan qabaa inta la tafriiqiyo oo rag loo diro aqoon-yahana doctorow oo la habeeyo in iyada lafteeda laga dhigo machad cilmi ah oo shahaado lagu qaato oo inta la aruuriyo la alifo oo mujaladaad la isugu geeyo oo jaamacad loo furo oo laga soo la barto laskana dhexlo oo aan lagu sii dayn maktabooyinka iyo maarata falaashada iyo inay ku duqowdo ay ku baaba'do inaan lagu sii daynin qulubta in loo soo wareejiyo in la soo nasakho oo loo soo irsaaliyo qulubta aaday muhiim u taha rag aqoonteeda lena waa fadhiyaanoo ninkan dhallinyarada yuusa idin gambanaya waa doctor nin dhallinyaraha caalima oo doctor oo haddana daki ah oo jaamaca alislaamiya marka uu jooga waxuu ahaa jira xataa jaamacadda haddaysan nooga dhigana nasiib lahayn raggaasoo kale maba soo daysa jaamacaddu raggaas imtiyaaska ku qaatay ilaa doctora oo dhallinyarada ah oo faahimiinta ma soo daayaan jaamacaddu laakiin n waxaan u malaynaha doctoorku isagaa isaga soo xiisa dalkiisiio halkan soo aaday qaarkoodna intay jaamacadda joogaan jaamacado kaleeto ay sii raadsadaan ama meelahaas yurub iyo meelahaasoo dhan isaga waxaasoo dhan waa badda kacab uu yidhi markaasuu safraysa halkaan waa fursad marka runtii waxaan idin leeyahay marka inaan alxamdulilahi la yidhaahdo ilaahay lagu xamdiyo arrintan imtixaanka iyo sida doctoorku u sheegay tacliiq male laakiin waxaan ku ta'kiidinayaa odayaashii jidhibdiirta aniga da'dayda inaan dhallinyaradu aysan ka adkaanin yaan loo malaynin dhallinyarada kaliya inay actifta waxaan u malaynaya jidhibdiirta lafteedu inaysan ka maqnaa doonin meesha oo ay soo geli doonaan oo waxba ha cabsanin axaadiistaas kuwo dhalin loo gaagaabana waxaa jira aad dusha ka xifdi kartid haddii wax lagaa weydiiya aad soo tuuraysid markiiba marka isku dayga laftiisa iyo casiimadu qiimo badan bay leedahay qiimo badan ay leedahay taana waa aada u muhiim waxaan kaloon u malaynayaa in gabdhaha laftooda yaan lagu dayman la'aanin gabdhuhu aaday u fahmi badan yihin waana dadaal badan yihiin in silsilada lafteeda iyo duruusta qaab uun loogu habeeyo iyaga laftooda oo maaragtay ay u qaataan oo duruus la siiyo oo ragga culimmadu ay jadalka wax laga geliyo iyaga laftooda iyo jiilka dhallinyarada laftooda oo yaaficiinta ah waxay la tahay labaatanka ardoo hadda shahaadada qaado doonta ayaa qaybahaas doctoorka gacan ka sii doonta oo iyagu dabaqaadkaasoo u dejin doona barnaamijka waxaan ku soo gebagabaynayaa mar kaleeto runtii masjid abubakr asidiiq waa ismun calaa musamaahu waad ogtihiin sida abubakr radia allahu canhu meeshuu islaamku uga jiro waxaa weeye darajada koobaad bacda annebi awal isaga ah sal allahu alayh wasalam soo saas maaha waaba caqiida arrintaas soo maha ahlusunna waljamaca waaba caqiidaysan yihiinba waad ogtihiin dadka ahlusunnada oo muslimiinta ah waxaa weeyaan awalu hadihi alumma bacda nabiyiha abubakr radi allahu canhu fi lfadli maaratay اljihaad واlinfaaq واlmaxaba واliimaan biاllahi subxana watacala kul isaga ah maantana waxaa lagu saliday oo aad ogtihiin nimankii mujrimiinta ahayoo raafidada ahay labadii imaame ugu weynaa muslimiinta oo labadii khaliifo ahayo nabigu sal lla alay slam oo u dhiibay ummaddanba isagu maaratay uga tegey ayay diin iyo tawxiid iyo ka dhiganayaan caqiido inay gaalaysiyaan ay lacnadaan waad ogtihiin waad ogtihiin meesha ay ka beeshay waxaa weeyaan waa waa cudur aan laga bogsanayn waayo markaasay dadkii soomaalida ahay iyo dadkii afrikaanka ahay iyo jabuuti iyo waad aragteen inay dhex wareegayaan say fidinayaan marka macalin jacfar waxaa ku qoran dhalinyara waxaa weeye doctoorku dhib dee wax muhiima yihiin waxaa weeye marka waxaan ka wadaa taasna waa in isha lagu haayo oo la ogaado in dagaal uu socdo oo saxaabadii loo soo dhigtay oo aybad ugu waaweynay loo soo dhigtay oo caqiidadaas annaga hadda soomaaliya oo dagaal xoog le waxaan aragnay idoo hoosta idoo nala sitaba intii noo yimideen nimankii oo yidhaheen muslimiinaan nahay oo safaaradan furanaynaa jamciyad la yidhahdo imaam alkhomeyni keeneen magaceedaaba dad maqashaad ma haysaaba ay waxay bilaabeen inay masaakiinta isbitaalladii daawaxa afkaartana waa hoos socotaa marka dambe waxaan aragnaa dad saf ugu jiraba oo tashayuci tashayucoo le horta marka ugu horraysa xaa abubakar iyo cumar xukunka islaamka waxay u boobeen waa la boobad oo taas loo leeyahay xukunka xaa looga booba ahlubeytka hore ahlubeyt ma taqaanin ee iimaanka allah guuliya ka bax aa guuliya waxay ka yaqaaniinna ma leh ahlubeytka xaa loo dulmiyaa maana la soo fariista waxa weye marka arrin khadiira waayo idinka laftiinna wixii soomaaliya laga sheegay idinkama dheera waxaaba laga yaabaa in agtiina ay kasoo halkan kasoo degeen marka hore marka waa in isha lagu haayo gebagabadii waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala in nabiga sala allahu aleyh wasalam si doctoorka uu noo sheegay majliska nabiga aan nogoo fadhinayna maanta nalaminta haddii hadda maanta lagu dhihi lahaay nabi maxamed sal allahu aleyh wasalam maa nairobi ka soo degay oo wuxuu fadhiyaa meel heblo dersi buuna bilaabayoo duruusu akhrinaya qofkii qof idinka idinkama maqnaan laheed ka baaqa laheed waxay ila tahay xataa bawr lama raaci lahayn waa la isku sii dayn lahaa fagax markaasaa la wada carari lahay nabiga isagoona hor fadhiya sal allahu alayh wasalam ayay la mid tahay markii caalimku isagaa dhexla nabiga sal allahu alayh wasalam dhexaltooyda isagaa haysta nabiguna wixii uu akhri lahay hadduu yimaado caawa waa axaadiistiisa waa midda la akrinaayo taa lafteeda wax kale ma ahan waa wax ilaahay subxana wa tacala usoo dhiibay waa kitaabka ilaahay sharxiisi waa waa sunna tadbiiqiya marka taana waa inaan ilaahay ugu dhowaano oo qalbiga aan ku hayno oo mar walba markaan xataa albaabka ka baxno masjidka qolkeena intaan joognay goobteena ganacsiga waxay ila tahay inaan xifdiga iyo mutaabacada iyo akhriska iyo iyo laqbaha laftooda waxaa aad aan hoosta uga xariiqayaa manhajka doctoorka oo runta aad u jeclaystay manhajka waxaa waaye manhajkaas lasoo gaabinaayo ee laqbaha iyo tawjiiha iyo wixii laftahatoo ku jira meesha oo axkaamaha ku jira si si kooban loo dul maraayo shan faa'iido waaweyn buu leeyahay laakiin waydin ku dheeraanaysaa saddexan kusoo gaabinaa faa'iidada koowaad waxaa waaye in la wada istiicaabo oo dad yaroo mutakhasisiina kaliya aysan qaadan darsigii dhammaan jamaahiirtu ay wada qaadato waa faa'iida cumuum aad ugu qiimo badan waayo waana in manhaj laga dhigtaa tag aweyga uu sheekhu u sheegayo sheekh maxamedna oo kasoo naqlana kelimad asiib ah waayo zamankan dadka joogaaba waxoo dhan waxay noqdeen tag awey soo ma wax wax fududay rabaan in ay hor u socdaan dadka walxaa raacay meel u socdaan mataqaanid marka xoogoo intaad ordi laheedeen oo intaad wax kala qaadatiin axaadiis horu qaata xoogoo axaadiisoo koobanood wada fahmi kartiin taas faa'iido waayo faa'iidada labaad oo aad u muhiimka iyaduna waxa waaye waxay dhihi jireen culummadu yani callimuu annaasa aw callimuu talaamiidakum ama dulaabakum siqaar alcilmi qabla kibaarihi aymadii salafkaa dhihi jiray horta cilmiga kiisa yaryar barta intaadan kiisa waaweyn gelina waxaa ka mid a waxyaabaha dadka daaliya in ardayga isagoo ibtidaa'i ah oo bilow ah lala galo masaladii fii kulli tafaasiiliha hal xadii caawa haddii doctorka aqli la yidhaahdo bikulli maa yaduuru xawlahu xadiidka isagoo dhammeynaa cishaha la adimaya waa kan sheekhi waa taagan raali ahaw marka waxaa ka qurux badan in intaasoo axaadiis inta la maro qofka horta marxaladda hore uu istiicaabo axaadiis badan oo axaadiis la dhammeeyo waxaan aaminsanahay in sha allahu sanadka amaaniya wasabiinamaaniya waalaaiinka ama sanadka soo socda oo sita casharka miilaadiga in haddii sida hadda manhajka sheikhu ku doctor ku socda lagu socdo in lagu dhammayn doono labaya tobanka kitaab ama hadday daahdo sebentiinka la gelayo lix bilood ugu horeysa marka laba sano in lagu maro jamiic kutub kutubta ra'yiisiga axaadiista labaya toban kitaab ee maraajicda lahaa bilmustawiyaat athalaatha alati dakaraha doctor waxa weeye waa akbar maksab waayo oo la gaaro waayo qofku uu noloshiisa gaaro waayo annagu xataa ma helin jaaniskaas qajajac iyo inaan kudul marna waa dhici kartaa laakiin sidaas cilmi nin dhisan oo caalima oo fadhiya ee duruusta la soo diyaariyay oo la soo xaadiray masjid ka socota waxay waa yar yihiin marka jaaniskaasi aan la dayicin faa'iidada saddexaad ay leedahay waxa waaye oo iyaduna aad u muhiimka ah idinka laftiinna in sheikha cumriga laysma siin meer la gaalaya lama yaqaano marka in fursadda laga faa'iisto alfursa zamaniya waa dahabiya marka intiinaan in joogaysa lama yaqaano haddii hadda la yidhaha caawa arbiciinawi sheekh akhri labada sane soo socotana ku qaraaxaysa si fiican u akhri labadii sane waxaa dhici karta in dhamaatay idoon arbiciinka la dhamayn marka in abar qadri min kutub la maro inta laysla joogo noloshuna ay jirto fursaduna ay jirtona waa jaanis marka aad ad mahadsantiin jazakum allah khayr ilahi waxaan ka baryaynaa subxana wa tacala inuu inuu xadrada nabiga sal allahu aleh wasalam sidaan caawa isla joogno uu noo xadriyo shafaacadiisna uuna geliyo dadka uu inta hogaamiya jannada ku hogaamina naga mid dhigo dadka ansaarulxadiis ansaarulkitaabi wasuna noqdan allah nagu daro dadka sidai masaajidka iyo masjidka iyo salaada isugu yimideen kitaabka isugu yimideen qulubtooda isugu timid aan wax kale ku kala tegin oon qabyaaladu kala geen oon deegaan kala geen oon dana addunya kala geena ilahay xargiisa iskala qabsan allah naga dhigo cilmigana ilahay qulubteena hau furo runtii waxa waaye qofka in masaamicda qalbiga loo furo cilmiga wax sahlan maaha ducadana hala badiyo allahuma aftax qalbii masaamic qalbii lidikrika ay dhihi jireen marka waa in ducadaas la badiyo allahuma aftax masaamic qalbii lidikrika ilaahu yani qalbigaygu waxay dhigihiisa dhigaha qalbigayga dikrigaa ku fur wax sahlan maahan ilahay noo furo jazakum allahu khayr baaraka allah fiikum taqabal allah minna minkum salih alacmaal jazakum
bismi illah koleyba adaankii salaada lasracana aan filaya cafwan sheekh xuseen nasabkii umi lmuminiin maymuna bint alxaarith radia allahu tacala anhu ardaaha waxaan soo sheegnay oon codsanay in la sheego calaaqada udhexaysa ninka la yidhaahdo khaalid bin waliid iyo cabdullahi bin cabaas radia allahu tacala canhuma labadooda ilmahabreed bay ahayen marka ilmahabreed bay ahaayeen marka maymuuna waxay u ahayd labadaba habaryar bay u ahayd iyadoo kooban jazahu llah khayran akhuna waa soo diyaariyey masalada gabdhaha dabcan gabdhaha kor casharka way ku dhegaystaan intaan ka warqabo marka inta diyaarka ahayd soo qoreyna insha allah caza wajal marka imtixaanka waa laga qaadaya biidn illah caza wajal waa laga qaadaya imtixaanka xilli gooniya loo samaynayaa haysoo qoreena hana noqdeena dadka imtixaanka galayan dadkii kitaabka ku taxna ila ragga hadda wejiga waa naqanaa waa lays yaqaanaa laakiin gabdhihii aada looma yaqaana marka gabdhaha haysoo qoraan ha noqdeena gabdhihii casharka ku taxnaa min alarbaciin ilaa kitaabka cumdaha iyagana cariif baa loo samayn doona oo kala saarto wixii hadda ka dambe insha allah caza wajal baaraka allah fiikum ilahay waxaan ka baryaynaa siduu sheekhuba noogu duceeyey biasmaai lxusna wa sifaati alculaa وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يحشرنا في زمرة, في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا في زمرته اللهم احشرنا في زمرته اللهم أسقنا حوضه الشريف شربة لا نظمأ, لا نظمأ بعدها أبدا اللهم يسر حسابنا واغفر ذنوبنا وتجاوز عنا وافتح قلوبنا وأسماعنا للعلم النافع ووفق جوارحنا للعمل الصالح اللهم اجعلنا من محبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين يرافقونه في جنة الفردوس الأعلى يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لكل من حضر في هذا المجلس اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ذنبا إلا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك, بر ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وتجاوز عنهم يا رب العالمين اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين اللهم يسر كما يسرت لنا إتمام هذه المرحلة فأتمم لنا المراحل الآتية بيسر وسهولة وتوفيق منك يا رب العالمين اللهم رزقنا الإخلاص في هذا العمل اللهم لا تجعل لأحد سواك فيه نصيبا يا رب العالمين اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من أرجى أعمالنا إليك يا رب العالمين اللهم اجعله من أرجى أعمالنا إليك يا رب العالمين اللهم اجعل هذه الكتب وهذه الأحاديث وهي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها سببا لدخولنا الفردوس الأعلى واجعلها سببا في دخولنا الجنة, الجنة يا رب العالمين واجعلها سببا في مرافقة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله